xawaalada tawakal iyo sambango iskaaladayan iyo deekraashinga oo ka kooban burburiisa korsaliidiyo timarka wareejiyenga guddiga culimada magaalada laascanood ee gobolka soola deeqdun iyo weli ballanqiibiyay qoysas deerow kun iyo sida boqol oo qoysa islamarkaana kumid ee dadkii kubugtaali magaalada laascanooda cabdirashiid axmed maxamed oe wakiilku dareera xawaalada tawakal iyo sombank iyo weliba isu ku warmay walyaabo deeqdan iyo ka koobanta anigoo ka wakiila madaxa koowaad waa hogaaminta waxa iska leh tawakal express soombankina dibahba wadaag buu leeyahay marka sidaa darteed waxaan halkan rabnaa inaanu ku wareejinno anoo uga wakiila tawakal express alaab isugu jirta raashin dhammaantiis ka kooban raashinka noocyadiisa kala duwan sida burka bariiska sonkorta timir iyo saliid culimmada gobolka sool qayb ka mida oo hadda dhinacyadeyda taagan sheekh cabdiwaaxid iyo sheekh axmed marka waxaan rabnaa inaan alaabtaas insha allah si ay u gaarsiiyaan dadkii halkaas ku barakacay inaannu alaabtaas ku wareejinno marka annaga warka iyagu intaasu ku kooban yahay iyo inaannu ku wareejinnay alaabtaas waana uga wakiila tawakal express waana kumida guddiga culimada gobolka sool oo laka wareeji deeqdun raashinkayd iyo dhinisho kuma hadnagiya
shirkadda tawakal express iyo bangiga sombanki mucaawanadan afurinta iyo waxtarka isugu jirta ay ugu talagaleen dadkii ku barakacay colaaddii ka dhacday magaalada laascaanood annakoo culimmada ah waa ka guddoonnay waxaanu leenahay jasaakum allahu khayran ilaahay intii la baxday miisaanka xasanaadka allah ugu daro meeshii ka soo bixiyeenna ilaahay jannaha ugu bedelo iyo dembidhaaf iyo cafiya caafimaad adduuniya aakhiraba marka jasaakum allahu khayr insha allah meelihii loo qorsheeyeyna waa la gaadhsiin doonaa raakishinkaasoo ka kooban kun iyo saddex boqoloo qoys weeye marka meelihii loo qorsheeyey baa la geyn doonaa dabcan meela koobanunbay noqon doontaa maadaama dadka barakacay oo aad iyo aad u fara badan yahay laakiin khayr badan oo kaleaan rajaynayna oo soo socda inay meelaha dhimanna ay gaaraan waxaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaadba jasaakum allahu khayr aljazaa sharikadda tawakal express
waxaannu sidaa aad arkayseen ay nagu wareejiyeen shirkadda tawakal express oo la socdo ama ay maaragtay wada socdaan ama ay iskaashanayaan bangigeeda soombank raashinkaas loogu talagalay afurinta dadkii ku barakacay colaaddii laascanood wuxuuna raashinkaasi ku filan yahay ama loogu talagalay kun iyo saddex boqol